qaar ka mid ah deegaanada hoostaga jowhar iyo balcad oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ay aada ugu sii yaraanayaan wax soo saarka dalagga beeraha fatahaadaha uu sameeyo webiga shabeelle ayaa ka mid ah waxyaabaha sababay hoos udhac ku yimid wax soo saarkii beeraha ee gobolkaasi qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha deegaanadaas ayaa waxa ay sheegeen in ay wax gargaar ah aysan ka helin dowladda federaalk iyo maamulka la magacbaxay hirshabeelle waa kuwan qaar ka mid ah beeraleyda oo ka cabanaya qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha deegaanadaasi marka intaasoo dhibaata oo nagu sameeyey saddexdii fasaloo soo dhaafnay haddaana cabsideed ay leedahay saddex fasal beera wax ku yaalaan oo galeydeeda iyo digirteeda iyo yaayadeeda loo cunaayo ayaanu waxdina ka goysanin
aniga dhibaata aad iyo aad u weyn ayaana gaartay oo ah saameeyaha oo ruuga shabeellaha dhexe waxaa nugu dambaysay saddex sano ilaa iyo afar sano ayaan maroynay dalaq la-aan suleraqel cumar guudle wadadayni waxay noqotay hubiga dhexdiisa meelaan ka baxna malaha afarta koono meelahaas cabsi weyn ay leeyihiin asha waxa waaye qoryaha ku jiro ayadoo anaga ma bixi karne dawlad loo helin ama kaalmo loo helin aniga kama saari karno qoryo wiish iyo waxyaalo badan u baahan waaye marka qorya wax badan waa sheegnay laakiin wax hadda laga qabta ma jiro wax hadda laga qabti oo meeshaas oon kaalmo aan ka helna ma jirto dowladda federaalka waxa ay maalmihii lasoo dhaafay warbaahinada ka sheegaysay in ay u gurmadeen dadka beeraleyda ah ee degan webiga qarkiisa maantana waa kuwan dadkii masaakiinta ahaa oo ka cabanaya dowladda federaalka kuwaas oo sheegay in ay beeraleydu wax gurmad ah soo gaarsiinin